hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo laba go iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhimayo haddaad gadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin caruure sheeko sheeko waxaa jiri jiray laba ninoo saaxiibo ah magacooda waxaa la kala dhihi jiray mid lilaahiyaa la yidhaahdaa mid kalena laqdabo labada ninoo saaxiibo ah mid walba wuxuu leeyahay geel tiro badan uu leeyahay bis markaa mar walba geelku isla daaqsan jireen meel walba haddii yacnii biyo oo in lasii la rabo iyo in la daaqsiyo way isla daaqsanayeen way isla jiri jireen bis maanta mooyee meel ay biyo ka doonteen ceel ah oo xoogaa fog ah waxay dhaheen maaragtay sidee yacnii biyaha oo aan ku siisanaa markaasaa waxay dhaheen oo isdhaheen yacnii tal ahaan mid midba maruu gelayaa midba midka yacnii midba maruu gelaa wuu soo dhaaminayaa maaragtaaye kadibna sidaa biyihii maaragtaaye lagu siinaya geelka waayaha mid kamida gale marka waxaa layidhi wuxuu dhahay laqdabo anaa gelaayo marka hore anaa bilaabayuu dhahay waayahaa la dhahe laqdabo wuu galay markuu galay oo dhowr wadaamood uu soo daray oo geelkii lagu waraabiyey maaragtaaye wuxuu dhahay soo bixi waa daalay waa la soo baxshay bannaankaa loo soo saaray markii bannaanka loo soo saaray lilaahi adigana markaaga galaal leh waayaha uu dhahay wuu galay markuu galay oo laba wadaan markuu biyo uu soo daray tii saddexaad meeshii laga rabay in laga qabto uu ka qabto laqdabo waa uu ka tegay geelkii lilaahi iyo geelkiisii intuu isku darsaday uu kala tegay marka asoo dhahaay iga bixi iga bixi xaada iga tegay asigoo leh uu jidkii uu ku dhacay ma fahamtay wuu sii baxay bis meeshaa qorax ugu dhacday habeenay noqotee habeen markay noqotay meeshii waxaa yimide ceelkii waxaa soo arooray jinni marka intuusan dhaansanin ka hor ayay yacnii sheekaysteen waxay dhaheen waxaa jiro xaafad oo maaragtaaye oo tuulo ah oo biila-aan jirto waxay dhaheen tuuladaasi dadka degan war uma haayaan meel heblaayo ceel ayaa ka qodmaayo oo ceelkiisa biyihiisa xitaa way dhow yihiin sidoo kale haddana waxay dhaheen meel geed heblaayo maarata geed oo yacni meeshaas ku yaalana waxaa ku jiro loor dahaba ayaa ku jiro sidaasay dhaheen ay ku tashteen inay soo baxsadaanay rabeen marka bis wuu dhageystay kadib biyihii dhaansadeen way baxeen markay baxeen subaxii waagi markuu beryey kuwa oo maaragtaaye biyi soo doontay oo ceelkii dhaansana wadaantii markay ku riteen lilaahi wuxuu qabsaday wadaantii waxayse dhaheen maxaa dhacay wadaantan maxaa ka culus markay saan u fiirsheen qofaaba ku jiraba ceelkii waa laga soo saaray markii laga soo baxshay maxaa kugu dhacaa la dhahay waa uu u sheegay wuxuu dhah qofha maaragtaaye waa iiga tegay halkan oo geel isla dhaansanayna geelkaygana wuu iga watay bis wuu soo baxay markuu soo baxay lilaahi wuxuu imaaday tuuladii la sheegaayey wuxuu dhahay biila-aan maa ka jirta tuuladan haa markaas wuxuu dhahay meel heblaaye haddii la qodo ceel ayaa kasoo baxayo oo biyihiis ay dhow yihiin uu dhahay bis markuu saa u sheegay waayahay dhaheen biyihii way qoteen wuu baxay asigii wuxuu aaday geedkii la sheegay dahabkii uu ku jiray oo loorka ahaayuu kala soo baxay ninkan waa loo imaaday dadkii tuuladii waxay dhaheen maasha allah maaragtaaye waa noo gargaartay oo waxaa noo sheegtay anagoo biila-aan ah waxaa noo sheegtay meel biyo ku jiro waa mahadsanta ahaan si loogu mahadceliyo waxay siiyeen yacnii xoole iyo waxaa la siiye guri asigiina hantiduu haysta dahabkii wuxuu ku samaystay dukaan iyo adduunyo wuxuu noqday asiga dhan maaragtaaye taajiruu noqday maasha allah ee maaragtaye u fadhiso bis markii dambe markii xoogaa la joogay laqdabihiioo geelkii ka soo dhammaaday wuxuu u yimiday lilaahi wuxuu dhahay lilaahiyo geelkaagiin anaa kaa qunsadee taajirna waa tahay maxaa waaye see ku noqota sidaani markaasu wuxuu dhaha wuu u sheegay wuxuu dhaha marka adi iga soo tegaysay yacni ceelkaas waxaa soo arooray jinni maaragtaaye waxayna ii sheegeen in maaragtaaye meel heblaayan uu ceelka qodmaayo oo maaragta haddana geedkaasna uu dahab ku jiro waa soo dhegaystu dhahay sidaasaan maaragta taajir ku noqday ma sidaasaa ahaa anigana markayge ceelka igu rid waay ee iga soo tag waayahay waa la waday markay israaceen meeshii markay tageen ceelkiiyaa laqdabo la gelshay markii la gelshay lilah wuu soo baxay markuu soo baxay isla habeenkii waxaa soo arooray jinnigii wuxuu dhahay habeenkii waxaan ku tashanaynay ma xasuusatiin haa ceelkan wixii horta aa ku tashanayni ay dhaheen waa la sameeyey oo ceelkii anaga aa sheegayno horta waa la qoday dahabkiina waa lala soo baxay waxaan u malaynaynaa ceelkan inuu ku jiro insi inuu ku jiraa u malaynaynaa maxaan sameynaa waa ku duugaynaa hay dhaheen way qabteen ceelkii ninkii laqdabo ku jir aa lagu duugay sheekadayni maanta meeshay kusoo dhammaatay sheekadani duluucdeedii waxaa waay ma taqaaniin caruure waxay micnaheedii tahay lilaah iyo laqdabo inaysan meel isla gelin qofka daacadda ah mar walba oo lilaahi ah ilaah wuula jiraa oosa dadka dulminaynin midka laqdaboola ahana mar walbo xidhiirka ilaahay maaragtaay ma wanaagsanaana mar walba meel xun ayuu u dambeynayaa
samoowa samow samowaa samow sarariyalagowaa sakaariyo maydhaqowaa sadkii rabbi keenayowaa sabuuxiyo soonfurowaa sagaalaadka arafowaa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya